madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa shir gudoomiyey kulanka gole wasiirada dowlad goboleedka jubbaland wase wiinlon ku hadalay saameyntii ujeysteen fatahaada iyo daadadka ku dhaladeen roobka deerta oo kugu badi guud ahaan deegaanada jubbaland madaxweynaha dowladda jubbaland weliba uuse ku hadalay saameynta xoogan ee ku dhalatay daadadkii iyo fatahaadada weliba uuse sheegay in degmooyinka luuq baardheer doolow buurdhuubo jamaame dhuubley iyo ceelwaag iyo gareen xaaladan fay lahayna islamarkaas inyo karoog madeen daadad xoogan oo qaarshoodaadyo ka dhamadeena madaxweyne axmed maxamed islaam madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland yaa sheegay in daddeerow tuman iyo afar qof iyo ka dhamadeen fatahaado iyo daadadka rogmadi degmada garbahaare iyo madaxweynaha sheegay in li qof iyo ka dhamadeen degmada baardheer iyo laa ku wariyay in afar qof iyo ka dhamadeen daadadka meelo degmada ceelwaaq iyo gobolka jubbada dhexen iyo ka dhamadeen min lama qofa guud ahaan soomaaliya markii laga soo tago jubbaland saameyn badan bay ku yeelatay arrintaasi deegaano badan oo jubbalandna maanta dhibaatadiibaa ka taagan waxay saameyn ku yeelatay in ka badan afar boqol iyo konton qoys oo deegaanka oo soomaaliyaala soomaaliyabaa ka barakacay ama biyahaas ay dhibaatadooda saameysay toddobaatan kun oo qoys dad ku dhowaa go-doon ku jira oo meelahay deganaayeen biyuhu ay go-doomiyeen oo xaalad noocaasa galin intaasoo dhanna waa oo ay dhex fadhiyaan maanta biyo dhexdood buundooyinkiiba waxay noqdeen halis inay galaan oo ay noqoto in dhibaatada buundooyinka soo gaadhay iyagoo markii horeba iska jilicsanaa biyihii markay ka kormareen hataa buundooyinka qaarkood maanta la garan laayahay ma taagan yihiin mise ma taagna sida baardheer oo kale iyo buntada buurdhub oo kale iyo culayska gaari uu intaa dhan yahay waxaa timid dhimasho inta hadda aan hay-aduhu noo soo gudbiyeen ilaa afar iyo toban qofa inta dhimashada hadda la xaqiijiyey oo ka kooban deegaanadaas gobolka gedo ugu badan garbaharey baardheere ceelwaaq iyo jubbada dhexe oo iyadana laga sheegayo dhimasho inay ka jirto ilaa laba qof inta hadda dadku aynu soo gaarsiiyeen burbur badan oo hanti badani meesha ay ka baxday oo dadkii iyo adeegoodii xataa ay kala go-doomeen meelaha qaarkood sida luuq oo kale ay adkaatay xataa in dadku ay doontaan maceeshadii sababtaa waxaa kala go-ay meelihii adeegu yaalay iyo dukaamadii iyo bakhaaradii iyo dhulkii ganacsiga iyo deegaankii baa kala go-ay si wax loogu qaadana ay ku adkaatay waxa ugu dhowey hadda lagaga shaqayn karaan ay noqoto in doonyo dadkii wax loo geeyo ama geeda la isku xirxidho haddana biyuhu markay xoog ku socdaan xataa aada garanayso doonyaha deg dega loo qaadi karayo kuwii la aariyan jiray midkoodna waxba uma taraya intaasoo dhani waa wax u baahan marka in balgurmad deg degana laga sameeyo dadkuna mar walba ay u dheganuglaadaan baaqyada iyo saadaasha la siinayo ee ku saabsan howlaha noocaas oo kalaa iyo wixii soo kordhayo